Maalintii labaad ayay banaanbaxyo xoogan ka socdaan magaalada Mandheera ee ka mid ah dhulka Soomaaliyeed ee Kenya gumaysato dadka magaalada ayaa ka caraysan koronto la-aan ka jirtay magaalada maalmihii lasoo dhaafay kadib markii shirkadda korontada ee magaalada ay sheegtay in cilad haysato dadka ayaa wadooyinka ku gubaya taayaro waxayna sheegayaan inay u baahan yihiin in si deg deg ah wax looga qabto koronto la-aanta haysata
magaalada mandheera ooaan joogno state ooaan joogno reer bawt mandheera aan joognaa marka arrimahaadka dhacay maxaa waa arrinta baawla xaggeed ka jirtaa magaalada hayla shalay dalad baraf maxaa loo doona soomaaliya loo doonahaa laakiin waxay u heeraan sodon waxay waxaa lateenaa dadka ummadda waa kaceen magaalada mb waa leeday mashruuc suweytaan meesha shaqa ka qabtay
maanta waxaanu nahay shacabka reer mandheera oo cawasho ah magaceedu waxaa la yidhahdaa mudane cabey macallim xasan oo xaaj cabey loogu naaneeya waxaan maanta halkaan iskugu imid annagoo reer mandheera oo dhan in magaaladii mandheera afar iyo labaatan saac koronto laga laayahay habeen iyo maalin waxaanu marahaynaa inaanu magaalo beled xawlo yidhahda maalinta dhagax loo doonta dhibka la sheegayo oo maanta mandheera yeelana waxaanu ognahay embiga mandheera east inuu laba inuu keenay laba matoor oo cusub ee kuwii horena ay sii yeeleen ee matoorihiina la yidhi ma shaqaynahayaan dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan dhulka n f d ayaa waxa ay muddo dheer la kulmayaan tacadiyaad kala duwan oo uga imaanaya dowladda kenya taasoo gabadfala xanuun badan u geysata bulshada degan halkaas